nuur aada baad umahadsan tahay kulanka golaha aqalka sare maanta ay ku yeesheen magaalada caasimadaah muqdisho waxaa soo gudoomiyey madaxweyeenka xubnaha golaha aqalka sare xildhibaan cabdi xaashi cabdullaahi waxaana jooga ku-xigeenka koowaad iyo xubno ka tirsan golaha aqalka sare waxaana ay ka hadleen go-aankii dowladda federaalka ee soomaaliya iyo ikhtilaafka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba dowlad goboleedyada dalka ka jira hormuurjeedkii kasoo baxay go-aamadii shirkii kismaayo ka dhacay hormuurjeedkii kasoo baxay golaha iskaashiga dowlad goboleedyada dalka iyo mushkiladda ka taagan maamulka galmudug xubnaha golaha aqalka sare qaarkood doodba ka qayb gala waxay sheegeen in xilligan aan loo baahnayn in dalka uu kala qayb qaybsamo iyo khilaafka uu kala dhexeeyo madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaana ay sheegeen qaarkood in ay ka dambeyso dowladda soomaaliya ee abaabushay halka xubno kale ay sheegeen in aysan xaq u lahayn maamul goboleedyada dalka inay dhistaan golo iskaashi dowlad goboleedyada dalka ka jira waxaa xubnaha sidoo kale golaha aqalka sare qaarkood iyagoo isku dhaleeceeyeen inay gabeen hooshooda oo ay sheegeen inay tahay in dowlad goboleedyada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladda dhexe u kala safteen waxayna taasi ay keento ay yidhaahdeen in uu kala qaybsamo dalka waxayna ka digeen in dalkan uu kala qaybsamo doodda xubnaha golaha aqalka sare waxaa soo gabagabeeyey xildhibaan cabdi xaashi cabdullahi guddoomiyaha golaha aqalka sare uu sheegay in uu si lasii wadi doono maalinta beri ah waxaa ka hadlay senator jawaahir axmed cilmi oo sheegtay in maamulka galmudug fargelinta laga joojiyo senator mustafa maxamed qodax waxa uu sheegay ama uu caddeeyey in aqalka sare ay lumiyeen kalsoonidii dowladda iyo maamul goboleedyada dalka sidaas si lamida senator maxamed amiin sheekh cusmaan waxa uu sheegay in xilligan aan loo baahnayn in guux siyaasadeed dalka uu ka dhasho maadaama musiibo dalka ay ka dhacday oo guud ahaan la joojiyo arrimaha siyaasadeed ee dalka ka jira inta musiibadan meel loo saarayo sidaas si lamid a xildhibaan muuse suudi ayaa sheegay in loo baahan yahay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo dadkii fududeeyey qaraxii ka dhacay dhawaan isgooska zoobe ee muqdisho kulankiina waa uu soo gabagaboobay nuuridiin waa gartay marka maxaa laga yidhi arrinta ku saabsan khilaafka dawladda iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka keliya maanta waxay ahayd in aragtida xubnaha aqalka sare la dhegeysto oo keliya ay ku kala aragti doonaayeen qaarkood waxa ay sheegeen in ay tahay wax laga xumaado in maamul goboleedyada dalka qaarkood ay dhistaan golo iskaashi oo dowlad goboleedyada dalka ka jira halka qaarkood ay sheegeen inay ku saxan yihiin maadaama dastuurka dalka uu sheegay inay wadatashi ay samayn karaan iyagu xubnaha dowlad goboleedyada dalka haddii aysan ahayn mid dowladda dhexe fargelinaysa